waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wiilka dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska iyo xaaskiisa megan merkel ayaa boqortooyada ingiriiska ku eedeeyey inay sababeen xidhiidhkoodii iyaga iyo boqortooyada ee burburay eed sheegashadooda waxaa lagu soo daayay waraysi dheer oo ay haweeneyda caanka ah ee opra winfrey kula yeelatay lamaanaha gurigooda ku yaala maraykanka warbixin ay haweeneyda caanka ah ee t v-ga ka hadasha opra winfrey la yeelatay wiilka uu dhalay dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska oo magaciisa la yidhaahdo prince harry iyo xaaskiisa megan merkel ayay lamaanuhu eedayn dusha uga rideen qoyska boqortooyada ingiriiska lamaanuhu waxay eedayn xooggan oo dhaawac geysan karta u jeediyeen xubno sare oo qoyska boqortooyada ka mid ah arrinta ugu kulolena waxay ku saabsanayd archi oo ah wiilka harry iyo merkel ay dhaleen waa tan miss merkel oo arrimantaa ka hadlaysa waxaa labadayadaba naloo sheegay inaan wiilkayaga la siin doonin adeeg ammaan sugid inaan la siin doonin darajada boqortooyada iyo weliba inay qoysku ka wada hadleen midabka uu maqaarkiisu yeelan doono marka uu dhasho gabadhan sagaal iyo soddon jirka ah oo horena u ahaan jirtay jilaaga waxay tidhi qof darajo sare leh oo qoyska boqortooyada ka mid ah ayaa prince harry waa aabbaha cunuga eh kala hadlay midabka maqaarka uu cunugu ku dhalan doono prince harry wuu ka gaabsaday inuu magacaabo qofkaa laakiin wuxuu yidhi markii ay miss merkel issukaansanayeenba waxaa la isweydiinayey su'aalo isirka ku saabsan sheekadaasi waa mid aanan weligay kashifaynin laakiin wakhtigaa waxay ila ahayd mid aan habbooneen oo iga naxisay waxaa run ahaantii intii aanaan isguursanba si cad u muuqanaysay calaamado ah in xaaladda nagu adkaan doonto ayuu yidhi prince harry miss merkel waxay tidhi waxay ahayd in loo arko kusoo biiraddeeda qoyska boqortooyada iyadoo ah qof ka midab duwan arrin u wanaagsan aayaha qoyska waxaan ogahay bay tidhi miss merkel sida dadku u jecel yihiin inay meelaha qaarkood ku arkaan qof u eg xataa aarji qudhiisa markaannu buug u akhriyayno waxaa jira hal sadaroo odhanaya haddii aad arki karto waad noqon kartaa markaasuu isna ku celiyaa waad noqon kartaa waxaanan nuxur ahaan in badan ka fikeraa intii aannu boqortooyada ka mid ahayn gabdhaha yaryar haweenka iyo ragguba marka ay ila kulmaan siday ula qiimo badnayd inay arkaan qof midabkooda oo kale ah oo gaadhay heerkaa sare sidaa awgeed marna maan fahmin sida ay boqortooyaduna sidaasoo kale ugu arki weyday faa'iidada soo korodhay lamaanuhu waxay ingiriiska uga guureen sida ay sheegeen si ay uga fogaadaan warbaahinta ingiriiska oo ay ka hadhsan waayeen iyo in qoyska boqortooyadu ka difaaci waayeen been abuurka warbaahinta miss merkel waxay kaloo sheegtay in muddadii ay ku noolayd qasriga buckingham ay ka fikirtay in ay isdisho runtii way igu adkayd in aan sheego wakhtigaa gaar ahaan inaan u qirto haari waayo waxaan ogaa sidii ay horay arrintani oo kale wax badan uga lumisay laakiin maan rabin inaan sii noolaado taasina waxay ahayd mid dhab ah oo ii cad cabsi joogta ana igu haysay prince harry sidoo kale wuxuu yidhi inuu dareemayay go'doon aadna uga murugaysnaa sida aanay miss merkel uga helin qasriga boqortooyada taageero xagga caafimaadka maskaxda ah waxa aannu arkaynay waxay ahayd taariikh dib u codhanaysay oo weliba tii hore ka sii khatarsan waayo markan waxaa ku sii biiray midabta koor iyo weliba warbaahinta bulshada markaan ka hadlaya taariikh dib u coratayna waxaan uga jeedaa hooyaday princes diana oo dee marka aad arkayso qof ay ku dhacayso wixii hore u dhacay qofkaasi wuxuu fishaa inuu kaalmo ka helo meesha uu ka tirsan yahay ee xidhiidhka la leeyahay in markaa qofkii aanu kaalmo helin arrintuna ay ku noqoto sidaas ay wax yihiin ku aqbal xaaladdaasi waa tii hore noola soo deristay prince harry wuxuu sheegay in go'aankiisii ahaa inuu ka guuro qasriga boqortooyadu sannadkii hore sababay in qoyskiisu gebi ahaanba xidhiidhka u jaraan aabbihiina uuba diiday inuu muddo telefoonka ka qabto lamaanuhu waxay kaloo sheegeen in boqoraddu mar kasta soo dhoweyn jirtay miss merkel welina ay xidhiidh la leeyihiin dhegaystayaal haddii uu jiro qof ama cid u baahan talo ama kaalmo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah waxay kala xidhiidhi karaan labadan goobood ee soo socda kow lifeline oo telefoonkoodu yahay hal saddex hal hal hal afar ama beyond blue oo telefoonkoodu yahay hal saddex eber eber laba laba afar lix saddex lix
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho